bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaala duurfaylaa ka dhowaada warkada hornamo warsan qodobada dhugunsadayaalka dheegi doontaan warkuway baa ku mid ahaa xildhibaan ku tirsan waa xildhibaan yaway bowlisa maraykanka andare jawaab la xiriir duqeyntii shacabka la kadili ee kudhiili janaala aaba kanool magaalada baydhabo iyo muddo soddon waa soddon sano weybowsa ka shaqeeyay dhagowka baabuurka warbixin arrintaas la xiriiriya warkaka dheegi doontana xildhibaano ku tirsan baarlamaanka hirshabeellena weybayo kormeerela degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe maxkamadda ciidamada qaladkooda ee soomaaliya geeka weybayo ridaya xukun dil e dagaal dhexmaray ciidamada dowladda iyo al-shabaab faahfaahinaya la kuhelahaya weerar laga qaaday sardhig iyo ka suganin ciidamada maamul goboleedka puntland wasiir cawaadiya weybowse faahfaahiyay wadahadaladii usalweeladii dhigshay kenya afrika iyo weybayaha saarahaytay qalabsi degdeg ee lankaga ogaadi karo cudurka corona dubar soomaaliya iyo weybayay xil wasiir lankaku magacaaway gudo dalka ethoobiya akhbaaraadka banaanka ka dheegi doontaana warkoy bankuwina madaxweynaha maraykanka trump iyo habkii ama usurooji dhammaan duulimaadyadii yurub ee seeda jari maraykanka
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnamo dhugunsadayaal khamiise uu taarigdana iyo ka eedanta tum-i lamada bili saddexaad sanadka lamada kun iyo labaatanka aana soo bahayana qodobadii warka duhurnamo dhugunsadayaala ka dhawaada yoogay oo fisanga kabilowno aaba ka nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaiyo muddo soddon sano weybawisa ka shaqeeyayaya dhagowka baabuurta warbixin arrintaas la xiriira way baninhaya yuusuf sheekh aadam
baydhabo weliba ka noole dad fara badan oo hatalo wax kasta oo bari yo anka lahayan sidii nolole goosiyo yo an maaray lahayan am yo an dibire lahayan guutuliyo ka goosiyo welibana kumid aha dadkaasi yo anka lahayan nolole maarayow ka goosiyo mukhtaar abdi isxaaq oo eh lanlihaadsi shaldhamanyi owaana ka sheegaysidaw dhagowka baaburta waana uso ka dibiraw nolole goosiyey mukhtaar abdi isxaaq iyo inshaagi intii ku dhowaad muddo soddon sane uso ka shaqeeyay dhagowka baaburta waana uso ka biilaw nolole goosiyey oo ku kooban todoba kuray iyo lama gabrood iyo aadiyo meelekan inka wiin oo usa anwiinsheenu use ay tuma iyo todoba sano jeer oo waana dhakadaw fasalka shanaad aaba mukhtaar abdisaage weliba usain sheegay intii wiilishay usan la hariirna ama usan aragna lan caawiya maadaama usa kumid ay dadka danyarta ee ku nool magaalada baydhabo
kuli wayna yaqaanaa intaan boos joogna aan ka garaabinahay aruur aan leenahay waa ogyihin dad macnaha saasa waxa u jira oo intaana lagu siinaa soo bax meeshaan iskaga soo tag oo gurigay dhahay taa ma jira meeshaan iskaga garaabinaa ilmeyga haddaan maanta waxa u waaya saasaa iskaga seexdaan inaan qof u tago aan soo bariya taa ma jira ma jira qof aan soo barinaya ma jira saasaan ku seexanaa beridii intaan soo kaa wey ilaahay iisoo sahla aruur
welibanu sii sheegay intii usa bilaaway dhagowka baaburto usoo iskaabule oo waana ku guursaday hawshaan bilaaway aan ku guursaday aan baawar ku dhaqtaan ku guursaday waan ku dhaldhalay ilaa haddaan waan ku korsanaya alxamdulilah aan ku beelinaya guriga intaan dib u galayna waa ndc guri qaatay oo misheer lii qoray oo meel lii geeyay oo shaqil aan ka helayn ma jirto ishaanaa isku maareeya wii ilaahay ii soo qoraan carruurta siisanaa goor iska adoo marna la helayo marna la weynayo iska dhib badan haddii ay shidna dhib anoo halgacan leh amaalina aan wax dhaqana haddaan waayana qof intaan bilidka aan tago dad lacagta leh aan wax weydiiyo oo waxaysi aan dhaho carruurta aan siisana taa ma jirto si kastaba haato mukhtaar abdi isxaaq iyo weliba magaalada baydhabo weliba ka noole dad fara badan oo hatana wax kasta oo bari yo anka lahayan sidii nolole goosiyo yo an maaray xukunga waa ku cabdinaasir axmed mayow oo faahfaahinta warkaasnin haya
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkooda ee soomaaliya yaa geegamab ayaa xukunka ridayay qof laha ka eedaya inaysa ku tirsanyihiin kooxda daacish islamarkaasayna isa diljeysadey qofkuun xukunka la kiridiyey oo la magacaabow maxamed cali maxamed iyo xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabkooda meba iyo ka eedeygtay ini isi ku tirsanayay kooxda daacish islamarkaasina magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa siinaay isoo ka dili askari ku tirsanaya ciidamada ilaalada deegaanka xamar gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkooda xasan cali nuure shuute ayaa sheegay in qofkaasiis kooxda daacish sonkabiri buuraleyda goolis ee gobolka bari islamarkaasina xilliga laqobadaay isu dili kormeer saddexaad marxuum maxamed cabdi dhuxulow oo ku tirsanay ilaalada deegaanka xamar maxamed cali maxamed faarax labaatan jir ah inaa farxiyo cabdi mursal ku dhashay kismaayo kaas oo xafiiska xeydhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis gaar ahaan kooxda daacishta soomaaliya sidoo kale eedaysanaha waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu dil bareer ah u geystay marxuum kormeero saddexaad maxamuud cabdi dhuxulow oo ka tirsanaa ciidanka ilaalinta deegaanka xamar taariikhdu markay ahayd shantii bishii sideedaad laba kun sagaaliyo toban dilkaas oo ka dhacay suuqa siinaay degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho ciidamada amniguna ay qabteen dilka kadib eedaysanaha oo ku hubaysan bastoolad biljim ah dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qidhaalka eedaysane maxamed cali maxamed faarax uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda daacish oo uu kaga biiray buuraleyda goolis ee magaalada boosaaso gobolka bari isagoo qayb ka ahaa jabhadda daacish ee ka dagaalanta miraale sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile daacish maxamed cali maxamed faarax uu yahay dembiilo galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum maxamuud cabdi dhuxulow dawiil haddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan
codkaas way baandan buweyne warbixintii ee cabdinaasira maalinku hore diyaarado iyo duuligan la hayna ee la kuleeyay maraykanka iyo waybayo duqeyn la fiirsadeyna baabuur nooga soomaalidan kasaasa caasida kaasoo maraay deegaanka kunji oon dhowa degmada janaal ee gobolka shabeellada hoose waybaana duqeyntaas ka dhamaday dad la sheegay intiyo shacab haayana duqeyntada la fiirsadiyay baabuurka iyo wayba ka dhamaday afar qof oo shacabe sado kumideena la sheegay intiyo hal qoys ha kuwada jeedeen haana so-aan ku haayi gudo gobolka shabeellada hoose xildhibaan mahad dhoore iyo waybowsa ka eedayay maraykanka inti duqeyntaas waa ee lakadeli dad shacabe oo walban galabsan islamarkaasna uusa sheegi intii maraykanka iyo jawaab degdega kubiida dhacdada kudhiidiye qaybo kumid ee janaala dowladda soomaaliya maraykanka iyo xildhibaanka ku dalbad intiyo cadeen ansheenanga anti dadkayo dilan yu haayeen al-shabaab inti kale haabahaato hadii yu iyin waa hadii yu iyin xildhibaanadii koonfur galbeeda dagaal uusa jeysaday khasaare shalduwan iyo weyba uusa ka dhex maray degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose ciidamo ku tirsan haan dowladda soomaaliya al-shabaaba dagaalka waa ero dagaalka iyakooye kureed markii iyo al-shabaab ka qaadeen weerarka bilaawaday madaafi degmada awdhigle weybana goobjoogayaalkaiyo sheegana intii meelasku dhii dagaal dareeri muddo saacadee dada ka sugan degmada awdhiigla iyo weybayo sheegana intii dagaalka uusa jeysada khasaare dhimashay dhaawac haabahaato langcada i korna saraakiil ku tarsan militariga soomaaliya weybayo sheegana intiyo isku difaaceen weerarkiiyo ha qaadan shabaaba wararkan kada dambeeyay ee hanoo dirahay degmada awdhiigla iyo weybayo sheegahana intii xaalada degmada iyo haddee dadto degan haabahaato ciidamada dowladana iyo dhaqdhaqaaqa iyo howlgalaba kuwadana guud ahaan degmada iyo deegaanada kala dhowaa dhino kalena faahfaahino dheeraad ayaa ku bahaya weerar madaafi oo xalay waqti dambele ka qaaday saldhigga ciidamada daraawiishta puntland iyo kalayin deegaanka af urur ee gobolka bari xubno ku tirsan al-shabaab iyo weybayo sheegan anti weerarka madaafida iyo ka qaadeen saldhigga af urur ee gobolka bari weybana dadka sugan gobolka iyo sheegan anti iyo deegaan dhawaaqa joogto madaafiga wararka waybayoontaas kasii daraha inaan tiyo jiraan khasaare shalduban oo ku dhaladi weerarkaas madaafiid ee al-shabaab oo ku hadaleen weerarka madaafi iyo weybayo sheegan anti dhowr maadfaac iyo ka tureen gudo saldhigga ciidamada daraawiish ee af urura saraakiilla ciidamada puntland ee ka sugan deegaanka af urur weli walhadale maakubana oo ka eedan weerarka miilaskudhiya wasiirka amuuro binaankii iskaaladowka caalamiga mudane danjire axmed ciise cawaadiyo geedka wadahadal weybowsa magaalada nairobi colowelded ay dhigshay dalka kenya weybana wasiirkuusa faahfaahin kubiyay walyaaboog iyo kuwada hadleena wasiir cawaad oo la hadlayay warbaahinta iyo weybowsa sheegay intiyo kuwada hadleen lamada dhinac sideelan dhamay lahaya khilaafka lamada dowladood iyo sideelan xooji lahaya xiriirka lamada dala waybaa wasiirka walkuweydiiyay inti dhowr mar iyo kuwada hadleen madaxda lamada dowladood haabahaato yeen dhaqangalna heliisiyo wada direen waybanuusa sheegay intii lamada dhinac iyo dadaalahayaan waana uusan rajeeyaan intii heliiskan uusa dhaqan gala ka dambeyntii waybawsa wasiirka amuuro banaanka iyo iskaaladowka caalamiga soomaaliya axmed ciise cawaad usubeeniyey warar habahi oo sheegaya intii wadahadalada iyo cadaadiisa ka saareen soomaaliya dowladda mareykanka ethoobiya weybana usa sheegay intii soomaaliya eta xur islamarkaasna wadahadalkaas iyo waa wadawadega madaxweynaha soomaaliya farmaajo isaas oo kale madaxweynaha kenya uhuru kenyatta dowladda kenya dhowaan weybaya muqdisho handartay wafdo wakiilku ed waa madaxweynaha dalkaas iyoona kulamo la qaadeen madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wayba dalka senegaal laga sameeyahaya qalab si deg deg ee lanka ku ogaadakooda waa lanka ku ogaadawa cudurka corona islamarkaadna lang adeegsado doono baaritaana wayba cudurka waa laha saarahayee muddo tumundaq waa tumundaqii gudaasha omaynku badana qalabka hadda laga sameeyay shaybaarkayaala dakara iyo wayba lakuwadanti diyaa waa diyaarnagada bilo jonga wayba mashruucgan isku kaaladahaya shirkada kule ingiriiska isaas oo kale shirkad kale oo kayaala senegala ku dhowaad lama milyan oo qalabkan e iyo wayba sanad kasta laa ku saaro doone waana la deerseeyay guud ahaan qaaradda salanka ogaada inti cudurka hagali gudo dalka arbaadii hay-adda caafimaadka adduunka waybaya ka dhawaaqday intii fayraskan corona usa-yi safmara oo halis e cudurka corona wayba waa ka baahay in ku badan boqol tomiyo afar wadan oo waana kadhi kun waa boqol tomiyo siyeed kun qofa meelo iyo andhamadan in ku badan afar kun lama boqol qofa ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed iyo gabar soomaaliya oo ah kujeeda deegaanada dowla deegaanka soomaalida ethoobiya wayba uusa markeenka horeyta xilwasiirnamaan magacaabeeya dowladda federaalka ethoobiya wasiirka bilaanti ciyaalka ethoobiya iyo lag magacaabay filsan cabdulaahi axmed oo sidii waa saas oo kalena waa milkiilaga telefishinka keliya ee mada bannaan ee deegaankaas ka howlgalow oo la erawa waa omilas ka howlgalowa filsan cabdulaahi axmed iyo weybaaya ku mida ta dhalinyarada ka nool dowla deegaanka soomaalida ethoobiya weybana ra-iisul wasaaraha dalkaas ang magacaaway wasiirka bilaanta iyo ciyaalka ee dalkaasa midwarkaasi ku kooyahay dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha mareykanka donald trump iyo ka dhawaaq intii xayiraad dhinaga dareerka ee uu saaki rogowa dadka dalsheeyan ku kooyowa dhinaga qaaradda yuruba arrintan iyo weyba madaxweynaha ka sababeeyay sidii lanku waanan isku difaaca lahay faafowka cudurka corona khudbad usa si toos aan sii telefishinada aan ku jeedi iyo weyba usa sheegay intii muddo soddon beer ee la rooji doono dhammaan duulimaadyadii maraykanka unku kooyay dhinaga yuruba xayiraadan iyo taraamka sheegay intii eta towbinga balse lambaahanya weyba uusan taas ka sii daray intiyo anka ekaani shireediye dalka britain oo xanuunka subiinganka faafi balse dhammaan dalalka ka kooban yurubiya ka jarta dalka maraykanka kun boqol sodo iyo shan kiis oo xanuunka corona ayaa la xaqiijiyay meelo sodo iyo siyeed qofna iyo dhammadana xayiraadan iyo la sheegay intiiyo dhaqan gala doonta hamiinka jamaada ee hadareerta ka dambeyntiina ra-iisul wasaaraha ingiriiska yoweybows ka tilmaamay dilka lanjey sidii lama qof amerikaanka iyo sarkaal ku tirsan ciidanka britain oo lan aqbala korna wayba ciraaq la ka dilaya xukumida ciidamada maraykanka waybana saas oo kala miilas la ka dilaya qof kale oo qandaraasyo haya inka yaraantum ilama qof iyo ka dhaawacantay weerar kale la beegsaday xerada milatariga oo ka yaala waqooyiga baqdaad meeliyo ka suganyeen ciidamada isbahaysiga ee tababarka sii hayaan iraaqa may og ciddo weerar ka jeysatay balse maraykanka iyo hore inka eedaytay maleeshiyaadka taageerada ku helaw iiraan intii oo weerarada noocan oo kale ayuu horeen furiyana guud ahaan dhugunsugyaal warkaysan kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkaninkaga warkaana shur ismaaciil axmed eesina dareer siyaasi intii warkanka lamid dareedan ku kulmaana saasi ammaanaada